raggan ajanabiga ah ee ay qabteen ciidamada ammaanka ee jubbaland ee magaalada dobleyo ayaa gaaraya ilaa saddex nin oo ajanabi ah ciidamada ammaanka ee dobley ayaa raggan ku soo qabtay howlgallo ay ka sameeyeen xuduudda labada dal gaar ahaanna nawaaxiga tuulada lagu magacaabo tuulo barwaaqo oo qiyaastii laba iyo toban kilomitir u jirta magaalada dobley saraakiisha ciidamada howlgalka hogaaminaya ee maamulka jubbaland ee magaalada dobley ayaa v o a u xaqiijiyey in raggan ay gacanta ku soo dhigeen xilli ay isku dayayeen inay u gudbaan dhanka gudaha waddanka kenya waxaana ay sheegeen in laba ka mid a raggan ay wataan warqadaha aqoonsiga ee waddanka tanzaniya halka midka kalena uu wato aqoonsiga waddanka kenya inkastoo saraakiisha ciidamada ammaanka ee dobley ay sheegeen in raggan ay doonayeen inay gudaha u galaan waddanka kenya si ay weeraro uga geystaan gudaha waddankaasi haddana waxaa soo baxaya warar kale oo sheegaya in saddexda nin ee ajanabiga ah ay yihiin dagaalyahano cusub oo doonayay inay ku biiraan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee gudaha soomaaliya ka dagaalanta saraakiisha ayaa intaasi ku daray inay horey uga warhayeen macluumaadka ku saabsan raggan ajanabiga ah oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee soomaaliya inkastoo maamulka dobley uusan weli shaacinin magacyada raggan ajanabiga ah ee ay soo qabteen haddana waxaa maamulka dobley ay xubnahan ku wareejiyeen ciidamada kenya ee amisom ee ku sugan deegaanka dobley halkaasoo ay ku hayaan baaritaano dheeraad ah oo ku saabsan macluumaadka raggan ciidamada ammaanka ee magaalada dobley ayaa maalmihii ugu dambeeyey deegaanada ku teedsan magaalada waxay ka wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku xoojinayaan ammaanka magaalada dobley khadar maxamuud xareed v o a nairobi